Waaxda Caafimaadka Dadweyne ayaa waxay soo warisay toban iyo shan kale oo Iowans ah inay u dhinteen COVID-19 dhibaatooyinka. In ka badan todoba boqol oo tijaabo ah labaatan iyo afar saacadood oo ay ku jiraan labaatan iyo lix in badan oo ka tirsan degmada Woodbury. heerku wax ku olka ah ee degmada woodbury wuxuu kordhay qiyaastii one over three ama dhibac boqolkiiba heerkii hadda ee shan dhibac afar boqolkiiba ka badan toban iyo afar maalmood saraakiisha caafimaadka south dakota waxay ku qiyaaseen labaatan iyo labo boqolkiiba dadweynaha gobolka inay u helin ugu yaraan hal qiyaas oo ah talaalka covid 19 xirkaad kuma jiraan tallaalada barnaamijka farmasiga ee dowlada dhex ama ay maamusho adeegyada caafimaadka hindida intii laga guda jiray shir jaraa-id maantay mas-uuliyiinta waxay yiraahdeen inay xamiil karan xita tallaalo badan laakiin saxyadu ma joogaan waaxda caafimaadka dadweyne ee winnebago waxay soo saartay cusboonaysiin maanta covid 19 ee muujinaysay qabiilka in ka badan laba kun tallaalay ilaa hadda taasi waxay u dhigantay ilaa afartan boqolkiiba buujada qaatay ugu yaraan hal qiyaas hadafku waa sideed boqolki sideed sideetan boqolkiiba tirooyinkan ayaa aada uga sareeyay awood kasta oo kale oo ka jira oo ka jira aga zuland degma degmada iskuulada bulshada ee magaalada sew waxay joojin doontaa maalgelinta akadamiyada cusub ee waxbarashada waxayna xooga sari doontaa waxbarasha shaqsiga ah habeenkii talaadada gudiga iskuulka wuxuu ka hadlay sida loo isticmaalo ilaa labaatan milyan oo dollar oo ah lacagta federaalka si loo horumareeyo waxbarashada ardayda falanqan badan iyo fikradda muwadin kadib gudiga wuxuu ku ansaday in lacagaha gargaarka degdeg ah musiibada la xiriira laga bixiyo si loo caawiyo ardayda halganka ta badalkeeda lacagta federaalka waxaa loo isticmaali doonaa barnaamijyada wax ka bashada ah wax umarin dugsiga xagaga ama baxyo kale oo waxbarasho degmada waxay heshay labo dhibac sideed milyan dollar oo maliyad federaal ah xagagii lasoo dhaafay waxayna heli doontaa toban iyo toddobo dhibac saddex milyan oo dollar oo dheer ah wejiga kale sanadkan